Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu ka daafuray ololaha wax ka qabashada xanuunka kansarka. Munaasabadda daafurka ololaha waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha wasiirada iyo baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, madax ka tirsan hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka iyo marti sharaf kale. Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Dictor Maryam Maxamed Xuseen ayaa ka warbixisay waxyaabaha diiradda lagu saaray ololahan.
Waa maalin aan dadkeena Soomaaliyeed aan rabno inaan advocacy ugu sameyno oo aan maanta aan maxay codkeena aan bannaanka keenno si noola taageero dadka nala shaqeeyo ay muxuu ahaa noo maqlaan annagana aan codkeena ku biirino maxaa yeelay kansarka dhibaato weyn ayuu ku hayaa waddanka dhibaatadaasna dadkii wuxuu muxuu ahaa saameeyey qaybaha caaf muxuu ahaa ekonomikada sababtoo ah dadka ma heli karaan qarashka waa in la aadaa hindiya waa in la aadaa waddamo kale taasoo dhibaato ku ah qofkii cunturiyoonkiisii iyo inuu muxuu aha isdaaweeyo waxaan rabnaa in laga wada qayb qaato dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa ka warbixiyey ololaha kansarka marka fokusku aan saarno maxaa laga qaban karaa waxaa la yidhahda waxba lagama qaban karo maya wax waa laga qaban karayaa wax waa laga qaban karayaa haddii cududda iyo maskaxda iyo laysku wadageeyo wax waa laga qaban karaya waana muhiimad gaar ah maanta waxa laga bilaabayana ay tahay sida aan qabo in yacnii xaggii muxuu ahayt ogaashihii
paper la publish gareeyay labaiyo labaatanka twenty twenty two waxa ay soo saareen in maaragtay shaahiga kulul xaddaafka loo cabo inuu mataqaanaa runtii uu sabab u noqon karo maaragtay correlation uu la leeyahay marka taasna waxay u baahan tahay waa meesha ugu sahlan aad ka geli kartaan marka la daaweynayo kansar waxaa loo baahan yahay multidisciplinary marka dhakhaatiirtii oo sub speciality-ga ahay waxay diyaar u yihiin inay ka wada shaqeeyaan annaga waxyaabaha ugu badan oon qabnaan waxaa to engage inaan isku xirno dhakhaatiirtoo dhan isku yimaadaan si waxaan wax looga qabto xaaladda kansarka dalkeenna in isbeddel weyn lagu sameeyo oo hore u dhaqaaqno waxaan higsanayna waxa waaye in la helo wixii wax loogu qabanayo dhan in la helo ayaan higsanaynaa sida radiotherapy-ga iyo ma aha maaragtay all kinds of palliative care ha noqdo iyo treatment ha noqdo in maaragtay kansarka lagula tacaalo adduunka soomaalina inay hesho ayay xaq u leedahay marka inaan iswada kaashanno ganacsato iyo dowlad iyo maaragtay hay-ada intaba sidii sad isku xiran oo dhammaystiran oo dibadda loogu maarmo oo kansarka lagu daaweeyo dalka sidii looga heli lahaa